wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa maanta horgeeyey sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya hindi sharciyeedka kaalmo sharciyeedka soomaaliya wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda uu hindi sharciyeedka u leeyahay muwaadiniinta soomaaliyeed ee aan markaasi awood u haysanin khidmadaha sharciyadeed iyo kuwa aan haysanin fursadaha garsoor ee xaq ay u leeyihiin wuxuuna xusay in sharcigan uu gacan ka siini doono xaqiijinta sinaanta helitaanka cadaaladda isagoona siinaya dadka nugul iyo kuwa aan awood dhaqaale haysanin fursad ay ku heli karaan kaalmo sharciyadeed oo dhammaystiran yaal waxaan rabaa warbixin kooban oo idinka siiyo hindis sharciyeedka kaalma sharciyeedka oon maanta idin hor yaalla mudanayaal iyo marweyl waxaa sharaf ii ah inaan maanta idin hor keeno hindis sharciyeedkan waxaan ka bilaabayaa ujeeddada xeerka ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee laga leeyahay xeerkan waxaa ka mid ah in la dhiso qaab howleed tala bixin gargaarid iyo ka wakiil noqosho si loo caawiyo shakhsiyaadka ama muwaadiniinta aan awood u lahayn inay helaan adeegaas labo in kaalmo sharciyeedku yahay qaabka lagu xaqiijin karo inay helaan dadka saboolka ah fursad caddaaladeed oo loo siman yahay saddex in dowladda federaalka ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo gobolka banaadir ay taabogeliyaan kaalmo sharciyeed la siinayo cid kasta ama muwaadin kasta oo aan dhaqaalo lahayn isku filan isku filan mudanayaalay marwooyin awoodda dastuurka iyo hindis sharciyeedkan maalmarinta iyo dhaqangelinta xeerkan waxay si cad waxaa si cad u jidaynaya qodobada dastuurka ku-meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee soo socda kow qodobka soddon iyo afaraad oo qeexaya dowladdu waxay siinaysaa difaac sharci oo lacag la'aan ah dadka aan awoodin bixinta kharashka dacwadda maxkamadda iyo dadka raadinaya oo u doodaya arrin la xidhiirta danta guud